mid ka mid ah beelaha degaa deegaanada jubbaland ayaa ugaas cabdiraxmaan ugaas xuseen ugaas sheekh sugaal ugaas iimaan moxamed ku caanashubteen tuulo barwaaqo oo dhacda degmada doobley in uu noqdo ugaaska guud ee beeshaasi xafladda lagu caanashubayay ugaaskani oo ka dhacday tuulo barwaaqo ee dhacda degmada doobley ayaa waxaa ka soo qayb galeen waxgarad kala duwan oo ka soo jeeda beeshaasi oo ka kala yimid kenya soomaaliya iyo etoobiya waxgaradkii halkaasi ka hadlay ayaa ugaaska ugu duceeyey in xilka allah uu fududeeyo iyaga oona ugu baaqay inuu ka shaqeeyo midnimada qoyskaasi iyo midda guud ee soomaaliyeed waxaa la yidhahaa cali barre sahalgeedi baa la yidhaha waxaan u taagannahay oon halkaan isugu nimid oon tolkaan isugu keennay oo ilaahay mahaddii kumadoo dhan maanta uu ku idil yahay meeshaan beesha baahgeri oo isku duuban oo gamaasiya aadan leh waxay dooranaysaa ugaas ugaaskaasoo ninkaa gadaashayda ka muuqda ah oo la yidhaaho ugaas cabdiraxmaan ugaas xuseen sugaal ugaas iimaan aan hoos imaadna waxaan rabnaa ninkaasoo xulina waa ninkaas jubbaland inay nala shaqaysa ugaas cabdiraxmaan ugaas xuseen ugaas sugaale ugaas iimaan inteen u wadannaa marka adduunkaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa jubbaland iyo kuumada waxaan u sheegaynaa adduunkao dhan boqortooye asal oo raad leh ee aan soo xulannay yaan wadanna inuu adduunka nala qaato tana nin anfaca beesha kartidiisa iyo dadnimadiisa iyo ad adkaantiisa leh inuu yahay kana soo bixi karo xilka maanta loo idmaday inuu yahay ayaa raggii la dhashayna ay ugu daayeeray ugu garteen beeshana ay iskugu soo raacday ugaaskaad keenteen ee kaan barwaaqa aad ku doorateen waa idinla qaadanay walaali ay soo caleemasaarteen soo doorteen adaana beesha maxamed sugeyn waa idinla qaadan ugaas cabdiraxmaan ugaas xuseen ugaas sheekh sugaal oo ay beeshiisa u caleema saaratay inuu noqdo ugaaska guud ee beeshaasi ayaa waxa uu halkaasi ka soo jeediyey hadallo kooban isagoona sheegay inuu xoogga saari doono midnimada qoyskaasi midda guud ee ummadda soomaaliyeed
waxaa idiin sheegayaa aniga waxaa ku dhashay afmadow meel agteedoo ladhaa saakeeda dhaanaja saakee dhaanaja meesha ladhaa ku dhashay aniga afmadow agteeda dhaanaja meesha ladhaa saakeeda loo magacaabo yaa ku dhashay kubada nafteeda ku dhashay nin meel kale ka imaada meedka walaalaha waxaan ka codsanayaa qaranka hadduu dumo wuu naga wada dumay hadduu hagaagay wuu noo wada hagaagay diinta inaan kaashanno ilaahay barinna ilaahay barinna diinta kaashanno ilaahay wax walba wuu noo hagaajinaa insha allah madaxweynaha jubbaland inaan la shaqeeyo soomaali weyn aan la shaqeeyo wixii kaga maqan beesha wixii ku maqan inaan uga doono cadaaladna awowgay taariikhdiisa aabbahay inaan soo celiyo yaan ballan idiin qaaday
si kastaba ha noqotee ugaaska qoyskiisa caleema saaratay ayaa waxa ay waxgaradka beeshaasi ka soo jeedo ay sheegeen inuu dhaxal ahaan ugaasnimada u helay ayna diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan iyagoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ugaaskooda ay garab ku siiyaan sidii midnimada guud ee ummadda soomaaliyeed u uga shaqayn lahaa cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta star degmada dhobley ee jubbaland